Tuulada Buurfuule ee hoostagta degmada Maadai waxaa saameyn xooggan ku yeeshay fatahaadaha uu ka geystay webiga Shabeelle, taa oo cagta marisay dhul beereed baaxad weyn leh. Waxaana beeraleyda ay inoo sheegeen in haatan ay biloobeen tacabka dalagyada kala duwan ee deegaanku uu soo saaro. Qaar ka mid ah beeraleyda tuulada oo Radio Isnaa u warmaya ayaa maamulka Hirshabeelle ka codsaday in laga taageero agabka diyaarinta dhulbeereedyada oo ay sheegeen in baahi weyn uu qabaan.
orneo maanta dhibaato xoog badan na gaartay waayo maxaa yeelay beertan hadda dalgaa ku yaala geliyadeeda hablahable ay ahayd Ee, biyihii aa soo galay waana gooyeen haddana tacab aan ku bilowday in aan flow aan ku hayno Ee, qarash xumana waa iska jirtaa marka nin oo dalaga safi biyaha safi aan baynoo haleeyeen marka inna waxna laga qabto noo u baahana walaa hadda boqod waana laga xiri marta haddana tacab aan ku bilaa rajaan leeyahay inta meeshaan sidii oo maanta in- in- sidaan aga go'day haddana ma beerta ma la dhaafi karo maaha waayo annaga noolina beertii waa marka beertiin hadda lama dhaafi karo waayo maxaa yeelay haddaad haddaad fali waysid waa dhibaataa ku imaanayso geley dhinacna yaayaan aaga beer dhinac geliyaan aaga beereed haa hadda tacabka kuley beertaas waa la beeray geliyaha ku taal hadda ugaagaab ee sida hadda beertan oo kale makiinaa loola sugu hayaa marka sidaasay wax u jiraan waxaan halkaan taab aan ku haynay beerihii Ee, tacabkeennana waa wadanaa wax dhibna kuma qabno Ee, dowladdan waxaan ka rajaynaynaa dowladda hirshabeelle si aynu geysa lahayd gacan mug iyo maalba ah aynu usoo kaalmay lahayd hadda waxaa la tabcaa hadda waxaan taaganahay geliyaan tabcu haynay waxaanoo dhiman markaan qashinkaan ka bixino inaan si sin aan kusii fardhino xaaladooda boostoa way iska degantahay inkastoo ay waxa- wax yaru iska jiraan dhibaatooyin yar ay iska jiraan Tacabka beeraha ayaa kaalinta koowaad ugu jira guud ahaan dadka ku nool tuulada Buurfuule ee hoostagta degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe.